aniga waxaan tegay magaalada nairobi wax muddo dheer ma aanan joogin runtii laba maalmood baan joogay halkaasna waxaan u tegay oo muhiimaddeeda ugu weyn ahayd maadaama hadda culaysyo badan oo dalka soomaaliya guud ahaan haysta gaar ahaan maamulkeenna bal inaan maaragtay u bandhigo ama iyagu ay ii soo jeediyaan barabuusallo sidii wax ku hagaagi lahaayeen ayuun baan la soo kulmay insha allahu tacaala wax waliba waa fiicnaanayaan dowladdii dhexe iyo baarlamaankii iyo wixii baarlamaankii federaalkaha iyo wixii oo dhanna arrimahaas aada iyo aad baa hadda loogu mas-uulsan yahay dowlad goboleedyada madaxdoodii inkastoo aanaan shir meesha ku lahayn haddana oo nin waliba gaar buu u yimid laakiin waa isku wada aragna meesha laakiin ma ahayn wax shira oo aan meesha ugu ballansanayn haba yaraatee ma ahayn laakiin si confidence aan iskugu kulannay meesha waan is aragnay shirkii garowgana waa sidiisii wax isbedela ma laha haddee madashuna insha allah waa shirka garoowe annagana maaragtay dowladda federaalkana wax wara ilaa hadda inaan laga hayn ayaa caddaatay marka dee in maaragtay uun qolo waliba sidii ay isu daberi lahayd ku tashato maanta kabacdi iyo ayaantan kabacdi ama shirkii kismaayo kabacdi ayaa loo baahan yahay annagana loo baahan yahay inaan inta isku kalsoonaano isku fillaano aan gobolkayga iyo maamulkayga ka shaqaysanno kuwa maaragtay gobolkeenna ka tirsan oo uun federaalkaah wax ka tirsanayna ilaahay ha noo soo hanuuniyo wax kaloonu sheegno ma naqaan habaari mayne ilaahay ha noo soo hanuuniyo ilaahay ha tuso maamulkoodii iyo maaragtay ayagaa maryaha ay qabaan iska jeexjeexayo iyaga hadhow qaawanaan socon doona haddii aysan hadda isdaaweyn oo aysan isqaban maxaa yeelay waxa ay dhibaataynayaan waa maamulkoodii iyo gobolkoodii waa meeshii oo ay hadhowta ku nasan lahaayeen marka haddii ay naga maarmeenna maaragtay waa ayagaa xasuusan doona insha allah allah noo saarunayan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin